الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب جيني الفقه المنهجي وعين كجري الزكدي مصارف الزكاة زكاة ماله loo iilayey ama lagu qaybinayey ama la siinayey masaarifu zakaati sakada meeshii loo iilayey amaba ciddii la siinayey almustaxiquuna lizakaa sakada kuwii mudanayey ee la siinayey ee lahaa laqad dakara allahu tacaala ilaahay wuxuu sheegay almustaxiqiina kuwa zakada mutay aladiina kuwaasoo tusrafu ilayhim zakaa sakada loo iilayo oo la siinayo ayuu ilaahay kitaabkiisa qur-aankaa ku sheegay biqowlihi odhaahdiisii ayaa ilaahay uu ku sheegay yidhi innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wafi alriqaabi waalghaarimiina wafi sabiili اllahi wabni sabiili fariidata min allahi wallahu caliimun xakiim ilaahay wuxuu uhi innama asadaqaatu sadaqooyinkii oo looga jeedo sakadii xooluhu lilfuqaraa'i masruufatun waa mid loo iilayo oo loo qaybinayo oo la siinayo lilfuqaraa'i kuwii baahnaa waalmasaakiini iyo kuwii masaakiinta ahaa waalcaamiliina calayhaa iyo kuwii ka shaqaynaya soo ururinayey waalmu'allafati quluubuhum iyo kuwii quluubtooda lasoo dumaya ee lasoo dhoweynayey wafi riqaabi wa fii faki riqaabi iyo qooraha fakintooda oo macnaheedu yahay addoommada xorayntoodii waalkhaarimiina iyo kuwii qaamaysnaa wa fii sabiilillaahi ilaahay jidgiisa iyo jihaadka ayaa lagu bixin wabni sabiili iyo kii socotada ahaa fariidatan farada allaahu fariidatan min allaahi farada allaahu fariidatan minhu waxa ilaahay uu faral yeelay sakada fariido isaga xaggiisa ka ahaatee xaalaytay ama fariidata faradallahu fariidatan ayuu ilaahay faral yeelay min allahi ay minhu xaggiisa ka ahaatay wallaahu ilaahayna caliimun waxgasta midoog weeye xakiimun mid falsuban oo shay walba meeshiisa dhiga weeyaan wa ilayka bimacnaa qud waxaad qaadatay ood iga qabataa bay leeyihin culimmadu bayaana haadihi alasnaaf sifiyaalkaa sideedaha ilaahay sheegay caddayntooda iyo waxa ay yihiin waaxid alfuqaraa waa fuqaradii jamcu faqiirin waa faqiir oo mufrada ayaa fuqaraa lagu jamciyey wa huwa man laa maala lahu waa kii aan wax maali u sugnaanin oo yaqacu dhaca mowqican meel dhac min kifaayatii wixii ku filaayuu u baahnaa wax meelnaba kaga hagaagaya ama meelnaba kaga dhacaya waa midaan haysanin madcaman raashin ahaan madmacan buu ihi laakiin caynkaa horeeya nuskadeennan waa qalad madbaci oo dhacay madcaman min jihati wax la quuto wa malbasan iyo wax la xidho wa maskanan iyo meel la galo oo loo haydo markaa saddexdaa arrimood wixii la quudanayey wixii la xidhanaya halkii la gelayey baahidiisii wax innaba meel kaga dhacaya ma hayo kaman yaxtaaju waa sidii mid u baahanayoo kale oo u baahan ilaa casharatin toban falaa yaqdiru ma karayo ilaa calaa salaatatin saddex mooyaane toban buu u baahan yahay markaa tobankii keliya wuxuu ka hayaa uun saddex ayuu u baahan yahay markaa xaggii raashinkii iyo wixii la cunayay ka dabooli mayso xaggii wixii la xidhanaya ka dabooli mayso xaggii hoygii iyo wixii la gelaya kama daboolayso kaa faqiir baa la yidhaahdaa itnayn almasaakiin waa jamcu miskiin miskiin oo mufrada iyo masaakiin lagu jamciyey wa huwa man lahu shay-un waa kaa wax u sugnaaday yesudu awdaya masadan meel awdid min xaajatii baahidiisii isagu wuxuu haystaa waxoogay meel un baahidiisa ka yar gufaynaya wayaqacu mowqican meelna ka dhacaya min kifaayatii wixii kifaayadiisaa ku filaa wax meel ka dhacaya ama meel ka yar gufaynaya ayuu haysaa walaakinahu laa yakfiihi laakiin ma kaafinayo kuma filla kaman yaxtaaju ilaa casharatin maalan toban ayuu u baahan yahay oo falaa yajidu ilaa amaaniya siddeed ama toddoba mooyaane wax kale ma hayso haddaba wayucdaa waa la siinayaa ordu miskiinkuna waa kaa halkaa markaynu ka eegna madhabka imaamu shaafici waxaa sii daran oo xaaladiisu ay daran tahay faqiirka waayo faqiirku waa kaa aan waxbaba haysanin ama waxa uu hayaa meel laba aanay kaga dhacaynin waa qof yacni waabu shaqeeyaayo wax yar baa soo gala laakiin waxaa yaree soo gelaya meel laba kaga dhici maayaan ama wax yaroo adhiga buu leeyahay oo waxay u kafaynayaan aanay jirin kaasi waa faqiiroo isagaa daran miskiinku laakiin wuu yar dhaamaayo dee waa kaa afartaneeyada ama kontoneeyada adhigaabuu haystaayo laakiin masaariibdoodii aradbeelkoodiiy waxoodii ugu filaan mayso amaba waxoogay masaariifa buu qaataa ama meel yar buu ka shaqeeyaa laakiin kiradii iyo masaariifdii iyo waxba wixii uguma filla u baahnaa kaana waxaa la yidhahdaa miskiin baa la yidhaahdaa markaa miskiinka ayaa yar sarreeya madhabu shaafici markaynu qabanno waayo ilaahay baa wuxuu ku sheegay qur-aankiisa qolo doon le oo haddana ilaahay masaakiin ku sheegay ama safiinatu fakadni masaakiina yacmaluuna fi lbaxri qolo doondha lahoo badda ka shaqaysataa ilaahay uu ku tilmaamay saakiin waayo dad badan bay ahaayna wixii uga soo baxayey ayaan wada kafaynayno aan ku wada fillayn halka abu xaniife madhabkiisa uu miskiinku daran yaho faqiirku uu waxoogay sarreeyo haddaba maxaa la siinayaa miskiinka iyo faqiirka maxaa la siinayaa wuxuu uhi wayucdaa waxaa la siinayaa haa-ulaa'i kuwa masaakiinta ah waman qablahum iyo ciddi kuwii ka horreeya oo fuqaradaaba kifaayat alcumri alghaalib cumrulghaalibka wax ku filan ayaa la siinaya cumrughaalibkooda wax ku filan ayaa la siinayaa calal asaxi haddaynu qabanno wejka asaxa ah intaa noloshiisa waa dhe cumrughaalibkuna dee waa ilaa lixdan saddex iyo lixdan cumrughaalibku waa intaase wax ku filan ayaa la siinayaa oo hadday tahay markaa dee cuntadii iyo radbeelkii iyo wixiiba kaga wada filaada welibana shardi maaha in kaash lagu siiye waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa la siinayaa wax dee intaa uu nool yahayo u hadhan haddii uu afartan jir yahay labaatankaa sane u hadhan ama soddonka u hadhsan wax markaa xaajadiisa iyo baahidiisa uu ku suuliyo haddii uu markaa qof shaqayn karaya yahay dee wixii uu ku shaqayn lahaa iyo farsamadii wuxuu wax ku qabsan lahaa baa la siinaya hadduu ganacsado yahay wuxuu ku ganacsan lahaabaa la siinayaa waxaa la doonayaa faqiirnimada iyo miskiinnimada inta laga saaro oo ama meherad loo sameeyo ama wixii uu ku shaqaysan garanayay inta loo sameeyo dee inuu isaga lafdiisii faqrigii iyo miskiinnimada inta laga saaro inuu liiskan laayaxadan inta laga saaro sidaynu xalayba soo maraynay dee dadka wax bixinayo isaga lafdiisii wax laga qaadayo inuu noqdo ayaa la doonayaa culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya kifaayata sana la siinayaa ama hadduu qofkii qof aan waxba qabsan karayn inuu yahay dee isaga sanadba wixii ku filan baa la siin oo haddii aanu qof wax qabsan karayo sida qof weyn oo kale aanu ah uu yahay waxa weeye waxaa la siinayaa sanadkii wax ku filan leannahu zakadii waa wax soo wareegayo sanad walba la qaadayo sanadkani mise ayaa ku filan baa la leeyahay waxa ku filan baa la leeyahay dee bishiiba boqol dollar baa ku filan dee kun iyo labadaa boqolba meel baa loo dhigiyo bishiiba boqolkiisa ayaa laga siin waxa weeye in dadka baahan iyo dadka aan waxba haysan la daryeelo oo hoy loo sameeyo oo masaariib loo sameeyo islaamnimadeenna iyo diinteenna ayaa inoo jidayso ina fartay afar iyo toban qarni ka hor halkaynu maanta taa kaga sugannahay dee waxa weeye yacni laba dabaqadood bay dadkii muslimiinta ahayd ay noqdeenoo in boqorahoo dhulka jiifdoon cidnaba wax siinaynin in markaa ganacsatoo cirka martay iyo in markaa madaxaho dee wixii ummaddu ay lahayd ayagiiya usradoodu ay wada qaateen oo u qaatay inay ummadda iyo dhulka iyo badda iyo beriga iyo waxaba ayagu iska leeyihiin ayay u qaateen dadkina waa wada baktiya baabu zakana waaba la iska dhafo dee cashuurtaasunbaa la eryanayaa iminka maanta gaaladu maxaa dhulkii gaalada ahaayee nololiba aanay ka suurtogelaynee barafuu ka daadanayey maxaa markaa maanta meel loo hirto oo loo noqdo oo la qabto muxuu noqdo qof waloo taga iyo caylad waloo tagtaba guri loo siinaya ee masaariifdii loo siinaya wax walba loo siinaya ma hanti ka badan tahay aynu hayno mid ka badan bay hayaan mee waxoodii unbay farsamayseen dowladdoodiiyo madaxweynahoodiiyo wasiirkoodina shaqaalay u noqdeen aan iyagu dadka iyo hantida iyo ummadda iyo bad iyo berrigaba aan lahayn oo ayaga u shaqaynaya oo ninkii yaroo musuq maasuq ama xumaana lagu arko isagaaba markaa cararaya oo iskaga tegaya innagana musuqa iyo xumaanta iyo boobka iyo tuugada iyo waxaasaba lagu dallacayaaba oo siifiga wanaagsan u gelaya qofka waxaan xasuustaa nin aan kula kulmay magaalada la yidhaahdo magaalooyinka magaalooyinka ingiriiska ka mid a ayaa wuxuu yidhi gabadh baa i soo kaxaysay oo waa nin weyne odayba wuxuu kamaan dawsi ciidamadii soomaaliya aan ka tirsanaa adigu gabadhi baan isqabanoo waa suuqaan galay oo dabeetana bilaa sharci baa noqdo waa lay xidhay oo muddo markaan xidhnaa ayaa haddana laysoo daayey buuri adigu nin loo yaray iyabaa ii dooday oo markii dambe wuxuu yidhi sharci baa laysiiyey markii sharcigii laysiiyey baa haddana waxaa la eegay buu yidhi da'daydii waxay ninkani waa toddobaatir ma shaqayn karayo waa in markaa la geeyo halka dadka waaweyn lagu xanaaneeyo ninkii meel dadka waaweyn lagu xanaaneeyo ayaa la geeyo waxaa la siiyey saddex qol qol fadhiya iyo qol yaru alaabta dhigta iyo qol hurdaa iyo kijigiisi iyo suuligiisii baa la siiyey masaariifdiisi iyo cuntadiisii iyo dawadiisiina waa la siinayaa markaa qolkaasoo culimmada iyo wixii magaalada yimaada ku soo dhoweeyey masaajidkana mu'adin buu ka noqday xataa cuntada la siiya waa cunto aan dadka kale la siinin waa cunto aan dadka kale la siinin baa iyaga la siiyaa wuxuu yidhi aroor walba waa inaan halkaa botankaa yar taabtaa buuhi haddii aan botankaa taaban waayo waxaa la odhanaya odaygii maanta wuu xanuunsanaya wuu soo kici waayo ambalaas baa imanaya buuhi yacni waa gaalo dadka sidaa wuxuu ricaynaya wuxuu dhowrayaa waa tii islaamnimadeenna iyo diinteennu ina faraysay oo aynu inagu ka tagnay ee ayagu qaateen weeye wax allayaaliye wixii wanaag islaamkaasi uu lahaa ayaga ayaa qaatay oo maanta badidiisii ku dhaqmayo oo dhexdooda isku dhaqaya innaguna magacuun baynu islaamnimo ka sheeganaynaaye waynu iskaga tagnay maxaa dowladihii ugu waaweynaa ee batroolka lahaa ee lagu tilmaamayeyba daaqadda adduunku halkii ay ka soo baxaysay maxaa wada burburiyo wada dumiyey maxaa ayagaa gebigoodba barafku ku daadanaya nololiba dhulkooda ka jirin maxaa hodanka ka dhigaya ummaddii oo dhammi ay u soconaysaa si ay ugu noolaadeen waxa weeye cadaalad bay isu sameeyeen wixii sharcigoodii iyo maalkoodii iyo intoodii iyo shilinkoodiina way ilaashadeen madaxdiina madaxu adeegaysay noqotay taas ayaa markaa cadaaladda ay dhexdooda isu sameeyeen ayaa wanaaggaa dhaxal siisay innagana maxaa dowladihii maanta carbeed ee ugu dhaqaalaha badnaa maxaa dumiyey maxaa intii kalena inay wada dumaan ay wada baaba'aan ku sii wada waxa weeye markii ay intaa usradaa meesha haysataa ay dadkii yeesheen iyagii ilmadoodii iyo islaamahoodii iyo intoodii markay ayagii ummaddii yeesheen ay xoolii yeesheen ay baddii yeesheen ay berrigii yeesheen ay wax walba yeesheen ee siday dooneen ay ugu tagrifaleen ay intii kalena cunaha qabteen dee in ummaddii way rafatay markaa markay rafatayna wax waliba way burbureen taas ayaa keentay waxaa la yidhahaa alumamu tabqa maca alkufri laa maca dulmi ummaduhu way baaqi ahaadaana way sii jiraan iyagoo gaalaha haddii cadaaladexooda isu sameeyaan laakiin islaamba ha sheeganayaan hadday isdulmiyayaan oo isboobayaan dowladda iyo ummaddaasi ma sii jirto waa tacaalam alislaami maanta haysataa weeye markay koox yar iyo in yarune ay wada yeelatay ummaddii dhammayd ayaa dhibtaa iyo dulmigaa iyo burburkaa ayaa ku keentay ayaguna markay wanaagga iyo cadaaladda dhexdoodii ay isu sameeyeen ayay markaa sidaa maanta adduunyadii ay ugu horumareenoo dhulkoodii maanta gaal iyo islaamba uu soo higsanayaayo loo tahriibayaayo waxaasoo badan loo marayaa inagama dhaqaalo badna innagaa ka dhaqaalo badan innagaa ka hawo wanaagsan innagaa ka milic wanaagsan innagaa wax walba halkaa ilaahay inagu abuuray baa ka wanaagsan laakiin meeday ciddii ka shaqayn lahayda iyaduna ka noolaan lahayd ee akhriya adduunba ka liibaani lahayd ummaddoodana liibaansiin lahayd meeday maanta halkay joogtaa meel dhaweyd baa ixsaa'iyaad la soo saaray dalka ciraaq la yidhaahdo madaxdii iminka isaga dambaysay sadaam xuseen ayaa waxaa la soo saaray kaydka u yaalla nuuralmaaliki ka soo bilow iyaad calaawi ku xogsii nimankii meeshaa soo marayba malaayiin adollaaraad malaayiin hadda ayaa mid walba kaydka ay maraykan baningutooda ay wada dhigteen markaasuu ninkan iminka xariifkaee meesha haystaana wuxuu yidhi wax alliyaariya askartii naga dhimatay oo dhan magtoodii waxaanu ka jaraynaa buuhi lacagta nimankan u taalla ayaanu ka jaraynaa buuhi waxa weeyaan hantidii ummaddana way saareenoo halkaasay geliyeen ayagana arqaamun baa loo hayaa iminka wax adliyaaliyo waxay nimankaasi switzerland iyo dhulkaa dhigtaan gaaladaasaa qaadanaysa ayagana arqaamun baa loo dhiibaya isaguna arqaamun buu haysaa intaasu milyaar baad haysataa intaasu milyan baad hay waxa lagu haysaana ma jiro isagu raqam buu haysaayo loo dhiibay hantidiina ummaddiisii wuu dhaafiyey gaalun baanu markaas siinaya ilaahay ayna asura aan ku dadaalla cadaaladda iyo wanaagga iyo waxqabsiga iyo inaynu islaamnimadeenna iyo diinteenna aynu soo noqono taasaynu ku libanayna adduuniya aakhraba waxa ila galay markaa wayucdaa haaulaa'i kuwa waxa la siinayaa masaakiinta waman qablahum kifaayat alcumri alghaalib baa la siinaya cala lasax ama kifaayat asana sanad wax ku filan ayaa la siinaya hadday hoy tahay hadday cuntadii tahay hadday maryihii tahay hadday daawadii tahay iyo hadday wax walba tahay waa la siinayaa waanay ku filan tahay oo zakadaa hadday say tahay loo qaado waa ay ku filan tahay dadka muslimiinta ee baahan o dhan way ku wada filaanaysaa haadaa kaa fahm ومما ينبغي الانتباه إليه وحي هبونتا إن لقب برارغ وحكمدا أن الحاجة إلى النكاح باهي أمركا قف يبه دقور من تمام الكفاية كفاية إيا باهي ديسا لما يستركيسا إيا كمنتي التي تاسو توخذ لقو قادي بعين الاعتبار يعني اعتبار إيا اعتبار إيش هذه أركتان لقو قادي إيا كمنتي cinda taqdiiri maa ladayhi marka la qadarayo wuxuu hayo iyo wamaa yaxtaaju ilayh wuxuu u baahan yahayba marka baahidiisa la qadarayo iyo wuxuu u baahan yahay waxa markaa muhiima in lagu daro markaa guurkii ciddii markaa guurka u baahnayd in markaa wuxuu ku guursan lahaa iyo halkay degi lahaayeen iyo waxay ku noolaan lahaayeenba waxaa loogu daraya kifaayada ayaa loogu daraya ummaddii dhinacaana waa laga kobcinaya waa laga korinayaayo dadkii fuqarada iyo masaakiinta ahaa la fadhiisin maayo uun laba dhinacba waxaa laga doonayaa mid weeyaane horta in wax la siiyo oo fuqaradan iyo masaakiinnimadan laga saaro oo dad aqniyaahoo wax bixiyo wax taro ummadda inay u noqdaan taa waa lagu daalaya dee dad tarma oo markaa wax dhala oo ummadda dhinaceeda markaa kabadinteeda ka qayb qaatana waa la doonayaa dad la yidhaaho masaariiftaa yar qaato halkaasuun jooga oo idhaah waxaynu ku guursanno markaa ma hayno oo dadka macsiya iyo fasaad markaa la soo dhex gala la dooni maayo inay noqdaan halkaa lafdeedana waa laga awdayaa talaata alcaamiluuna calayha saddex waa kuwii ka shaqaynayey wa hum alcummaalu waa shaqaalihii almuwadafuuna ee wadiifada iyo shaqada looga dhigay waljubaatu iyo kuwii soo ururinayey aladiina kuwaasoo yastaciinu bihim ulimaamu imaamka iyo mas-uulkaa guud ee muslimiintu uu kaashanayo lijamci zakaati zakada ururinteeda wa tawsiiciha iyo qiibinteeda cumaashu waa dadkaa uu dirsanaya imaamku soo ururinta iyo xisaabinta iyo isukeenidda iyo qaybinta iyo kala gaadhsiinta wahaa-ulaa'i kuwaa yucdowna waxaa la siinayaa ujrata midla camalihim camalkoodaasoo kale mushaqadiisa ayaa la siin alladii camalkaasoo qaamuu bihi ay la yimaadeen camalkaa iyo shaqadaa iyagu ay la yimaadeen mushqaayadda dadka camalkaasoo kala qabta laga siiyo ayaa la siinaya walaa yusaadu lahum calaa daalika kaa looga kordhin maayo walaa yajuusu ma banaana icdaahum in la siiyo nisba mucayana nisba mucayana in laga siiyo mima yejibuna waxay soo ururiyaan id laa daliila calaa haada kaa wax daliilahoo loo hayaa ma jiro fii sharci illaahi tacala ilaahay sharcigiisa wainnamaa hum ujaraa kuwaasi waxa weeye waa ujaro iyo markaa shaqaale fa yucdowna waxaa la siinayaa ujrata midla camalihim ayaa la siin laa hayr wax kaloo la siinayaa ma jiro kuwan iyagu shaqaalaha ah dadka camalkaas iyo hawshaasoo kala qabtaa hadday bil ururinayeen iyo hadday laba biloodba waxaa la odhanayaa maxaa mushaar ahaan bishii loo siiyaa saddex boqoloo dollar baa la siiyaa laba bilood bishii lix boqoloo dollar baa la siin halkaasa ayaga laga diraya ma bannaana in la yidhaahdo sakada soo ururiyo waxaa soo ururisaan boqolkiiba toban baa leedihin ama boqolkiiba labaatan baa leedihiin ayada ma bannaano ilaahay fii sharcigiisa kuma sugna ee waxa iyagu jardi masalkooda ama ha ka badata ama ha ka yaraatee ayuunbaa la siinayaa markaa qolyaha markaa sakooyinka iyo markaa dee ma u soo qaado agoomaha iyo wixii la mid a ee nisba mucayana markaa shaqadooda u goosanaya taas ayay markaa culimmadu ay diidayaan arbaca almualafati quluubuhu waa kuwii qalbiyaalkooda lasoo dumayey lasoo dhoweynayey wa hum muslimuuna kuwaasi waa dad muslimuuna xadiidu cahdin bilislaam oo cahdigooda iyo wakhtigooda uu ku dhow yahay islaamnimada yutawaqacu waxaana la filanayaa biicdaa'i miskiintooda an yaqwaa islaamhum islaamkooda inuu xoogayso ow hum ayagu muslimuuna waa muslimiin dawuu wajaahatin wajaahe iyo weji ku leh wa makaanatin iyo makaano iyo derajo fii qowmihim tolkood yutawaqacu waxaana la filan biicdaa'ihim siintooda islaamu amhaalihim kuwa la midkaahi inay soo islaamaan ow muslimuuna weeye yaquumuuna ku qumayo la imanaya cala suquuri gufongorihii iyo meelihii markaa gaaladu ay naga soo gelaysay ayay qumayaanoy markaa awdayaan wayaxmuuna almuslimiina muslimiintana waxay ka ilaalinayaan min hajamaati alkufaari gaalada hajamaadkeeda iyo weeraradooda wa shari lbuqaati iyo kuwa buqaadda ah ee imaamka muslimiinta ka hoos baxay sharkooda wayo-ow yaquumuuna ama waxay ku qumayeen bijabyi zakaadi sakada inay ka soo ururiyaan min qowmin qolo yatacadaru ay cudurtoobi oonay suurtogelaynin irsaalu cumaarin lahum irsaalu cumaarin ilayhim cumaar in loo diro sakada ka soo ururisa waxay leeyihiin almualafati quluubuhum horta waa muslimiin oo gaala kuma jirto waxaanay noqonayaan qolo muslimiinahoo soo islaamay oo islaamnimada wakhtigoodu ku cusub yahay oo waxa marka la siiyo waxa la filanayaa inay islaamnimadoodu xoogaysato ama waa qolo muslimiina oo wajaahe iyo weji iyo makaano iyo mansilo kule tolkood haddii la siiyo oo la xooleeyo waxa soo islaamaya oo diinta soo gelaya kuwii la midka ahaa ayaa soo islaamaya ku dayanaya o odhanaya diintaasi siday bal u ixtiraamaysa madaxda iyo dadka wanaagsan taas ayaanu gelaynaa inay yidhaahdaan baa laga yaabayaa waanay dhici jirtay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam dadka soo islaamay intuu laba buurood dhexdood xoolo buuxinaya siiyo ayay tolkooda intay ku noqdaan baa waxay odhanayeen waar kaalayoo islaama fa ina muxameda yucdii cataa'aman laa yaksha alfaqra nebi moxamed wuxuu u bixinayaa sidii qof aan faqriba ka baqanaynin buu u bixinayaa waar soo islaama intay adduunye iyo xoolo u soo islaamaan ayay dabeetana markay soo islaamaan islaamnimada ugu jeclaan jireen oo ay markaa wax walba ay ka hormarin jireen ama waa qolo muslimiinahoo dee markaa suquurtii iyo fongorihii iyo meelihii markaa jilicsanaa ee muslimiinta gaalada ay markaa iska xigeen halkaasay markaa iyagu dee isu diyaariyeen oo ay joogaan oo ay markaa ka difaacayaan muslimiintu ay ka ilaalinayaan hajamaadka iyo weerarada gaalada kaga imanaya iyo kuwa buqaadda ah ee imaamka markaa ka yaacay sharkooda ayay markaa weerarkooda ka ilaalinayaan amaa waxay soo ururinayaanba sakadii ayay ka soo ururinayaan qolyo aan la gaari karayn oo durugsan oo aan cumaaliyo shaqo loo cumaaliyo shaqaale aan loo diri karaynin ayaa iyagu sakadii ka soo ururinayaan kuwana almullafati quluubuhum ayay soo gelayaan wa innamaa yucdaa haaulaa'i sahman sahmi iyo qori baa laga siin min azakaati zakada ka mida idaa kaana almuslimuuna fii xaajatin ilayhim markay muslimiintu maanta kuwaasoo kale u baahan yihiin wailaa falaa yucdawna shay-an haddii kaloon markaa qoladaa baahi maanta loo qabin waxba la siin maayo xilliyadaa hore yacni qaar gaalaahoo la siinayay si ay u soo islaamaan ayaa markaa jirtay laakiin intii markaa islaamku uu quwaysay uu xoogaysay alwajhu lasax markaa waxay leeyiin waxba lama siinayo khamsa wa fi riqaabi midna waa qoorihii iyo addoommada xorayntoodii ay fii taxriiri riqaabi alcabiidi waa xoraynta qoorihii addoommada min ariqi addoonnimada laga xoraynayo walmuraadu waxaa noo jeeda almukaatabuuna addoommada mukaatabiinta la yidhaahdee sayidadii laha ay yidhahdeen intaasoo xoolaa haddaa keentaan xor baa tihin kuwaas ayaa sakadii wax laga siinayaa si ay markaa isaga bixiyaan hantidaa lagu xidhay oo ay markaa u xoroobaan ay aladiina kuwa tacaaqaduu la heshiiyey maca sayaadihim sayidadoodii almaalikiina lahum ee mulkii sanaaye lahaa kula heshiiyey calaa yajribuu lahum inay u keenaan aqsaadan min almaal maal aqsaad iyo qayba loo bixinayo boqolkun baa lagula heshiiyey boqolkaana laba ama saddex jeer ama afar jeer ayay bixinayaan fa idaa adduuhaa markay gutaan saaruu axraaran waxay noqon maha kuwo xora fa yucdawna min azakaati baa laga siin maa cajazuu waxay kari waayeen can sadaadihi daboolidiisa waxay kari waayeen ayaa laga siina min hadi alaqsaadi aqsaadda iyo qaybaha wixii ay dabooli kari waayeen ayaa laga siinayaa kaasi maanta ma jiro wax addoomma laydhaayoo maanta jira ma jiro waayo markii jihaadku ognaaye gaalada lala dirirayay baa dadka laga soo qabsadaaba addoomo noqonayo maantana inta ugu badan islaamkii baa la isku jeediyey kuwii xataa jihaadaya muslimkii unbay ka dhex bilaabeen ee meel kale may qabanin sita alghaarimuuna waa kuwii qaamaysnaa ka lixaadna wa hum aladiina waa kuwa asqalatum ay cuslaysay adduyuunu daymuhu kuway cusleeyeen weeye wacajazuuhu dabeetana kari waaye can wafaa'ihi dayntaa inay oofiyaan kari waaye fa yucdaa haaulaa'i kuwa waxa la siin maa yaqdiruuna waxay ku karaan bihi isaga calaa wafaa'i duyuunihim daymahooda oofintooda iyo bixintooda allatii taasoo xallat aajaaluhaa aajaasheediiyo muddadeedii ay gaadhay ayaa la siin waxay ku oofiyaan maca maa kiina lala qabula jiro yakfiihim ku filaanaya madcaman raashin ahaan wa malbasan iyo wax la xidho wa maskanan iyo hoyba waxay leeyihin culimmadu khaarimiintuna waa dadkaa daymuhu ay cusleeyeen iskana bixin kari waaye waxaa la siinayaa markaa waxay ku awoodaan inay daymaha iskaga bixiyaan laakiin shardi waxaa dayntaasi dayn wakhtigeeda gaadhay inuu yahay haddii iminka xilligan sakadii la bixinayo dayntana lix bilood ay ka hadhan tahay ama sanadba ka hadhan yahay qofka lama siinayo zake lama siinayo leanna waxaa dhici karta lixdaa bilood ee soo socda inuu shaqayso oo u hanti helo oo uu iska bixiyo daynta taagan wakhtigeeda hadda la haysaa unbaa markaa la siinaya in lagaga bixinaya waxa kaloo weliba loo raacinayaa daynta un maahee wax kaloo ku filaadana waa loo raacino dee xaggan daynta marka laga qaaribu raaxayn kalena dee waa dad baahan wax markaa ugu filaadana waa la siin yacni raashin ahaan iyo quudin ahaan iyo malbasaan iyo maskan ahaan shariidata an yakuunu waxaase shardiga inay ahaadaan qadisa daanuu kuwa u daymooday liamrin mashruucin arrin mashruuca waa inay u daymoobeen waa inay u daymoobeen dee nafaqadoodii ama nafaqadii ciyaalkooda ama guur aanay dee israaf iyo markaa tumasho ku samaynin fa idaa kaanat istidaanatum daymowgoodu hadduu ahaado liamrin hayri mashruuc arrin aan mashruuc ahayn bay u daymoobeyn qaadiyo siyaar buu kaga dharge markaasuu leeyahay markaa waa waa lay haysaayo dabeetana sakadii dadka weydiisanaya falaa yucdawna min azakaati zakadii waxba laga siin maayo markaa ilaa idaa kaanuu qad taabu inay min almacsiyati ay ka toobad keeneen mooyaane oo waghalaba cala adanni malahana uu ka qaarmiyo sidquhum inay ruga sheegeen fii towbatihim toobadooda ay rugu sheegeen malahana qaaribka noqda mooyaane hadday toobad keenaan oy macsiyadii xumaantii ay u daymoomeen ay ka toobad keenaan loona arka inay dad yacni toobadaasi ka dhab tahay inay tan balwadii iyo xumaantii ku noqonaynin waa la siin karaa hadday ise tahay dee yacni farsamo un markaa inuu markaa khamiis inoo soo qaatay uu doonaya hadhowtana markaa inuu labadaba lixdadiisii markaa ku noqdo waxa weeye waxba la siin maayo kaa markaa haadaa wayadkhulu waxaa soo gelaya fii hada sinfi sinfigan iyo qeybtan waxaa soo gelaya man istadaana qofka u daymoobay lidafci fitnatin fitna difaacideed bayna mutanaasiciina kuwa doodaya oo murmaya oo ishaysa dhexdooda ahaatay dad markaa ishaysa oo cid la dilay iyo yacni hanti baabaaday iyo wax gubtay waxbaa la isku haystaa nisaaca iyo murankaasina inuu fitno iyo dagaal iyo dil ka dhex dhaliyo ayaa la arkaa weji ay ku kala baxayaan oo muuqdaana ma jiro qofku hadduu intuu dayn qaado uu kala furto ou dhado war magta anaa bixiye kala taga zakada waa laga bixinayaa fa yucdaa waa la siin masadaanahu wuxuu u daymoobay u qaatay masadaanahu wuxuu u daynsaday lihaada algaradi ujeeddada wain kaana haniyan haba ahaado qof haniya oo yamliku hananaya maa yafii bihi daalika dayn dayntaa wuxuu ku oofiye min maalihi alkhaas maalkiisa khaaska wuxuu dayntaa kaga bixiya haba haysee mar hadduu fidno muslimiinta dhexdooda kala daminteeda u daymoobay waxa uu ku daymoobay waa laga bixinayaa sabca wa fii sabiili illaah masalka toddobaadna waa fii sabiili illaah dariska qaybtiisa hore halkaa inugu joogto wallahu aclam alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب يعني الفقه المنهجي وحين كجري زكدي سيبا مزارف الزكاة زكاة ميله لو إلى يعد لسنة يأيين كجرين وحين كصبحنا الليح صبع كي تضبط وفي سبيل الله وإلهي تركي سيأيه صدقة يا حتى والله مبحين أيام والمراد هنا في سبيل الله هنا هلك وحا لوغا جيدا الرجال الغزاة رجا غزاة هدول جهاد كجرا المتطوعون بالجهاد جهاد كتطوع يهر إلهي كجيسانيا وجهاد دفاعا عن الإسلام أيه إسلام كأي مسلمين الدفاعية ولا تعويض لهم يعني واحد تعويضه يعني بدل لوغا دغا arrinta oo laga siyaaro ma jiro walaa raatiba raatib fi maal muslimiin muslimiinta maalkoodana wax raatib iyo wax mushaara iyo wax tacwiida oo laga siyaaro ma jirto fayucda kullu min haulaa'i mid kastoo kuwaa ka mida waxa la siin maa yakfiihi wax ku filan wayakfii ku filan man tajibu calayhi nafaqatuhu ku filan cidda ay ku waajibaysa koraysa nafaqadiisu wax ku filan ayaa la siin maa yakfiihim fayucطىa kulu min haulaa'i waxa la siin maa yakfiihi wax isaga ku filan wayakfiihi wamaa yakfiihi isaga wax ku filan wayakfiihi welibana ku filan man tajibu calayhi nafaqatuhu ciddii ay nafaqadiisu ku waajibayso masruufayeen wax ku filan baa la siin ilaa an yarjica intuu ka soo noqonayo mahmaa taalat haybatu inkasta iyo haba dheeraata markaa qaybadiisa iyo maqnaanshihiisa ujeeda ku maqan yahay wain kaana haniyan haba ahaada mid haniyahoo waxaysa kamaa yucdaa si loo siinayo maa yusaaciduhum wax ku saacidaya oo yacnii ku yacni ku garabgelaya cala aljihaadi jihaadka oo min wasaa'ili naqlin waxyaalihii wax lagu qaadanaya wa xamli amticatin alaabta markaa min wasaa'ili naqlin wa xamli amticatin wa dawaati xarbin yacni alaabta qaadideedii wasaa'ishii naqliga ووسائل حمل الأمتع وسائش ألابت مركا لقادي وأدوات حرب إيا ألابت دقالك وما إلى ذلك نوالسين نفقدي سيسا كف الليل يعد مسروفة إيا إيا وحي مركا دقالك ساعدة إيا إيا وحي وحكو قادنا إيا ألابت مركا دقالك وحصونا بالسين وفي سبيل الله علماء waxay leeyihiin sida kitaabka doctor yuusuf alkhadaawi uu leeyahay fiqu zakaadka la idhaayeen kitaab la mida fii hada albaabi aan la qorin uu ku caddaynayay culimmadu laba itijaabay ka leeyihiin fii sabiili illah waxa la yidhaha mudayiqiin iyo muwasiciin qaar waxaa la yidhaha mudayiqiinoo way celiyeenoo jihaadka iyo dadkaa jihaadaya iyo wixii wasaa'ilujihaad ah oo markaa dee faafinta dacwadda iyo cilmiga sharciga iyo halkaa ayay markaas iyagu ku cedhiidhiyeen oo halkaasay ku gaabiyeen waana ka ay xoojiyaan culimada yacni intooda badani kuwa hore iyo kuwa dambaba qolyana muwasiciin baa la yidhaahdaayoo way waasiciyeenoo way ballaadhiyeenoo waxay dhaheen wafii sabiilillaahi waa subululkhayr waa waddooyinka khayrka oo dhan bay noqonaysaa hadday noqoto masaajidda dhisidoodii hadday noqoto madaarista dhisidoodii hadday tahay cusbataaladii hadday tahay waddooyinkii wax alliyaaniyo wixii subululkhayr oo dhana ayaa markaas soo gelayo halkaasay markaa ku cadmayeen laakiin qowlka xooga badan ee culimmada ay xoojiyaan waa qolada mudayiqiinta ee jihaadka iyo wasaa'ishiisa un ku gaaryeelaya tamaaniya ibnu sabiil waa kii socotada ahaa ina wado ina helin kaa waddada markaa yacni inanka iyo wiilka looga dhigay weeye wa huwa huwa isaguna almusaafiru ka musaafirka ahee socotadaa weeye safaran mubaaxan safar mubaaxa safray aw ilmuriidu lisafarin mubaax ama doonaya safar bannaan inuu sameeyo ay laa macsiyata fiihi safar aan macsiya ku sugnayn walow linuscatin tamashlayn iyo markaa iska laydhsi waha ahaatee ibnu sabiil waxay yidhaahdaan mujtaaz iyo munshi bay yidhaahdaan waa labadanuu inoo sheegay mid waa musaafiroo waa mujtaaz oo waa nin safar hore ku soo jiray oo inas gudbaya oo musaafir buu ahaayo wiina gudbaya halkan bay saaydi kaga goday kaa mujtahis baa la dhaha waa kaa inaga gudbaya midna mushi baa la yidhaahdaa waa mid safarkii hadda halkan ka curinaya labadaba markaa waa la siinaya waa kaa uu leeyahay huwa almusaafiru safaran nuwaxna waa ka safray awil muriidu lisafarin nuwaxni waa ka doonaya ay laa macsiyata fi walow nusatin ba ha ahaado yacni tabashraynaya markaa iska soo dadawshaba ahaatee ila ilaahay baa yidhi famshu fii maraakibiha dhulka yacni in la socdo afalam yasiru fi lard ilahay baa imaraa dhulka socon socoshada dhulka iyo safarka waxyaalo badan baa kaa kordhaya fa yucطaa waxaa la siinayaa maa yakfiihi wax ugu filan lisafarihi safarkiisa ugu filan oo fii safarihi ama intaa uu safarka ku jiro ugu filan dihaaban wa iyaaban yacni sii socod iyo noqoshaba in kaana yaqsid rujuuca haddii uu u jeedo soo noqosho oo meeshan ehel uu joogo haddii dee ehel iyo markaa awlaadiya u joogaan uu soo noqonayo waa inuuna markaa waxa la siin wixii safarkiisa ugu filaa sii socod iyo soo noqodba haddii se aan u soo noqonayni sii socod unbaa la siinaya intuu meeshaa ka gaadhayo oo xataa markay xajka culimmadu ka hadlayaan waxay yidhahdaan qofka xajinaya waa inuu wax ka dheeraada hayo markuu isagu wixii ku filaa helo nafaqada ciddii uu nafaqaynayo dihaaban wa iyaaban waxay dhahan waa hadduu ehel leeyo halkan kaga tegayo haddaanu ehelba halkan u joogin waraabo xaggii loo eryaaba u hor ilaahaye dee waana berigii dhulka la wada lahaaye dee intaa sacuudiga isgashaa iska joogaysa dhulka muslimiintu ka wada dhexeeye wey imanka dhegtaa lagu soo qabanaya bisha xajku markay dhamaatee markaa nafaqatan wa yaabanba dee waa inaad sii socod iyo dihaaban wa yaaban waa inaad heshaa wa markaban wuxuu fuuli lahaa wa xamuulatan iyo wuxuu wax ku qaadan lahaa xamuulada asalkeeda waxaa la yidhahdaa bidaacadan iyo badeecooyinkan la qaado ee hadya gorale ama diyaaradaha ama doonye ama gobole sare la yidhaha xamuula la yidhaahdaa shuxnadaa la qaadaa la yidhaahdaa xamuula tan kana waa la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa looga jeedan wixii wax lagu qaadanayey waxaa la siinayaa markaa nafaqatan wa markaban wuxuu a xamuulatan wuxuu iyagu wax ku qaato waa in cajaza can xamli amticatihi waa hadduu kari waayo alaabtiisa qaadashadeeda haddaba waxaa idhi safarkaasi waa inuu bannaan yahay fain kaana caasiyan bisafarihi hadduu safarkaa macsiya ku sameeyey caasi bisafarihi wey ow fii safarihi ayuu ku sameeyey isyaanka ah laa yucdaa min azakaati laga siin maayo ilaa idaa taaba markuu toobad keeno mooyaane oo waqalaba calaa danni malahana ay ka qaali noqoto sidqu inuu nagu sheegay fi towbati mooyaane waxay leeyihin hadduu caasi bisafarihi yahay waxaa la dhaha caasun bisafar iyo caasun fi safar iyo caasun fi safar bisafar saddexaasaa loo qaybiya mid waxaa la dhaha caasun bisafarihi macsiyadan iyo xumaantaniba safarkanay kaga timid wuxuu u safrayaa aada wax soo boobtid wuxuu u safrayaa aada markaa xumaan soo samaysid markaa safarkaa lafdiisa ayuu ku caasigaroobay ila weli waxba mu samaynine waa caasun bisafarihi baa la yidhaahdaa midna caasun fii safarihi baa la yidhaahdaayo safar wanaagsan oo hor ilaahay inuu isaga socday laakiin dhexdan unba markaa tuuge iyo khamri iyo zine iyo wax ku sameeyey kaana caasun fi safarihi baa la yidhahda midna waxaa la yidhaha caasun fi safar bisafar marka hore safar wanaagsan oo maqsad wanaagsan buu lahaa bacdayn markuu socdaalay buu casaa fii safarihi waana bisafarihi oo safarka lafdiisiiba macsiye iyo boob buu rogay marka waxaa la dhahaya caasun fi safar bisafar baa kaana loo odhanaya safarkii bay macsiyadani ku timi macsiyadaha safarka ku timid wax yaruu sameeyey tuuga iyo maasiya caasun fi safare waa bisafari oo safarkiiba macsiye xumaan buu rogay fa haaulaai asnaafu hamaaniya asnaafda iyo sibyaalkaa sideedaayo huma almustaxiquuna lizakaati zakada kuwa mutay weeye wa hiya zakadii maxsuuratun fiihim ayaga ayaa lagu koobay falaa tusrafu ilaa gayrihim kuwaa cidaan ahaynoo wax laga siinayaay ma jirto waayo aayadda marka ilaahay uu leeyahay inama asadaqaatu lilfuqaraa waalmasaakiin ee usaa ilaahay leeyahay jinsigii sadaqaadka ilaahay wuxuu ku gaabiyey asnaafda macduudada ahee la tiriyey maxay ka dhigatay innamaa hiya lahum laa likayrihim kuwaas ayuunbaa iskale oy gaar ku tahay cid kale oo wax laga siinaya ama koob shaca looga shubaya ma jirto wadalla calaa hada alxasri waxaa tusinaya qowluhu tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa والمراد بالصدقات زكواء الزكاة المفروضة سكدي فرل كايدا لوكتشنا بدليل قوله تعالى في آخر الآية ولهيلي فريضة من الله وفرل إلهي حق سكاة هذا وأما غير زكاة أم زكاة وحي أنا حين ومن الصدقات المتضوع بها صدقوني كهر إلهي لقيسان يعب فيجوز صرفها إلى غيرهم سيدات دالة سوشي عدانا حين بوالا سين كرام مركا هذا كيفية توزيع كيف توزع زكاة على مستحقيها سيدي أيا الله قيبين أيا زكادي ضدك مطي شافعيادو مركا قيمين تا الزكاة أي توغان مذهب كودو أدبو أدقي هي واني أدقت هي مذهب كان شافعي سوى فقصان عيد زكاة بحين كرتا ويرتي بلانا يقنو وعلى تصرف زكاة وحلا إلى إلى من يوجد عدا لهلو من هؤلاء الأصناف أصناف دا كمية في محل الزكاة زكاة ماشى لا عدي لغهلو أي الله إلى فإن وجدوا جميعا دمان هذه سداد دي قلب اللهلو وجب الصرف إليهم وحواجب إن لا إله ولا يجوز لبنا أن يحرم صنف منهم in qayb ka mida sinfi ka mida in laga hoojiyo oo la seejiyaa ma bannaana waayo ilaahay baa yidhi innama asadaqaatu lilfuqaraa'i ayay u sugnaatay haddana waa la ysku cadfayoo waa u tashriik baa la keenayoo sadaqadu kuwaa dhammaantood bay u wada sugnaatay ee cid gaaray u sugnaatay lama odhanin sideeddiiba hadday joogaan sideed yacni madax inta laga dhigo ayaa markaa qolaba l oo isleeg ayaa la siinayaa sinfi walba wixii kusoo hagaagaan fain fuqida axadul asnaafi sinfiyaalka qaarkood haddii la waayo rudda nasiibhu nasiibkiisa calaa baaqi lasnaafi sinfiyaalka intooda kale ayaa lagu celiyay sideeddii haddii cid ka mida la waayo oo halkii sideed looga qaybinayo toddoba la helo markay qismadu calaa tamaanihin calaa sabca la odhan hadda innagu waxaynu sideeddaa helaynaa fuqaro waynu helaynaa masaakiinna waa helaynaa qaarimiin iyo kuwa qaamaysanna waa helaynaa ibnu sabiilna waa helaynaa afartaasaynu inagu maanta helaynaa caamiliin dee mar hadduu qofku isagu bixinaya caamil sika ururinayaa ma jiro mu'allafati quluubuhumna ma jirto oo taana dee caamilna dowladunbaa bixinaysa oo diraysiya imiyon mu'allafana dee imaamunbaa samaynaya adigu waxaad taaliifinaysaa ma jirto wafi riqaabina maanta ma jirto wafii sabiilillaahina dee si uu qofku u xadido kuweebaa fii sabiililah iyo jihaad saxa ku jira way adagtay qofku maanta inuu isagu taxdiidiyo idan markaa afartaasun innaga sekadeenni waxay leeyahy shaaficiyadu calaa arbaca loo qaybinayaa fain wujiduu jamiica wajaba sarfu ilayhim walaa yajuusu an yuxrama sinfun minhum fain fuqida axadulasnaafi haddii la waayo rudda nasiibuhu waxaa lagu celinaya calaa baaqi asnaafi asnaafta kalea loo lagu celin oo imika innagaa afartii la waayo afartii la helo un baynu waa loo qaybinaya wain fadala nasiiba axad ilasnaafi asnaafta qaarkood haddii uu wax ka soo dheeraado can xaajati afraadihi afraaddiisa yacni xaajadoodii iyo baahidoodii ruddat iziyaadatu cala alasnaafi alaakhariina ayaa loo celin masalan markii la isu wada keenay ayaa qoladii socotada ahayd ayuunbaa waxa la laba qof qura ayaa la hayaa hantidii loo dhigay ila waxanu hi afar isleeg baa laga dhigayaaye waxa la eegay safarkoodii wixii ku filaa wixii ku filaa markii loo qoonday alqaa loo dhigay baa hanti baa ka soo hadhay waxaa loo celinayaa un saddexdii kale ayuunbaa markaa intana loo qaybinaya waayo tuqsamu zakaatu waxaa loo qaybin cala asnaafi almawjuudiina asnaafdaa jooga bitasaawi isleekaansho wain tafaawatad xaajaatum xaajooyinkooda waxaaba kala tagsanaadaane maa cadda alcaamiliina calayha kuwa ka shaqaynaya waxaan ahayn fa inahum yucdauna ajrahum shahaadoodaa la siiy calaa maa mara si inoogu soo hormaray qabla qismati zakaati zakada qiiminteeda ka hor wixii inoogu soo hormaray waxa kale ay leeyihiin asnaafdan la helay waxa loogu qaybinayaa si siman hadday boqol kun sakadii noqoto oo afartaas sinfi la helo dee mi afar meelood mi shan iyo labaatan un baa laga dhigi waxaan ahayn kuwa caamiliinta ay ka shaqaynaya kuwa iyaga sahmi lama siiyo iyo nisba mucayana lama siiyo saynu horeba u soo marnay waxaa la siinayaa ayaga ujratu camalihim baa la siinaya intaan laba qaybinin baa iyaga la siinaya wuxooda dee talainta soo hadhay baa calaa sabca loo qaybinaya fayucdawna ajrahum calaa maa mara wixii soo maray ayaa la fayucdawna ajrahum calaa maa kii marayna soo maray inuu soo tilmaanay qabla qismati zakaad sikada intaan la qaybin ayaa iyagaa la siinaya mashqaadooda loo jaraya walaa tushtaradu lama shardiya bay yidhahdeen ataswiyatu simin bayna afraadi simil waaxidi simigii keliya afraaddiisa in la simo ayada waajib maaham bal tajuusu almufaadalatu baynahum dhexdooda in la kala fadilaa ayaa bannaan sinfiyadii guud markaynu eegnay waxay yidhaahdeen iminka kuwii qaamaysnaa iyo ibnu sabiilkii iyo masaakiindiiy fuqaradii marka asnaafta afartaa loo qaybinayo waa la isu leekaysiinayaa laakiin haddana marka qaarimiin loo sii qaybinayo dee waxaa laga yaabaa mid inay qaantiisu tahay kun midna waxaa la arkaa inuu inuu bixiyo soddon kun oo maga inuu bixiyo baa la arkaa marka asnaa sinfiga afraaddiisa ayaga lagu simi maayo laakiin asnaafda guud markaa loo qaybinayo waa lagu simayaa halkaa qabso wuxu uhi waidaa wasaca almaaliku binafsihi imaamku markuu maaliku doono nafdiisa inuu qaybiyo ow biwakiilihi wajaba waxaa waajibaya an yucdaa alaaa in laga siiyo min kulli sinfin sinfi kasta cala alaqali ugu yaraan in kaana cadaduhum hayru maxsuurin hadduu yahay tiradooda midaan koobnayn lianna kula sinfin dukira bisiiqati ljamci baa fi laaya lagu sheegay wa aqaluljamcina alaaa jamcna saddex baa ugu yar fain kaana cadaduhum maxsuuran hadduu yahay watasulu macrifatuhu garashadiisu ay saaran tahay wa dabduhu iyo koobidiisu cadatan caad ahaan in la gartay iyo in la koobaabo waa saarantahy wajaba waxaa waajiba an yastawfiya aljamiica dhammaan inuu wada obsado ayaa waajiba idaa wafat izakaatu bixaajaatihim zakada xaajooyinkooda markay wada daboolayso fain taraka waaxida minhum fi lxaalayni hadduu ka tago maca cilmihi bihi isagoo og daamiina lahu wuxuu magdhabayaa aqala mutamawalin min maalin inta ugu yaree xoolaa buu magdhabaya halkani waa masalo kale oo iyaduna aynu tilmaami doonno labada meelood ee adaygu madhabka imaam shaafici kaga jiro waxay leeyihin qofkii maaligi ahaa ee hantidan lahaa hadduu nafdiisa isagu u qaybinayo nafahantiisa hadduu ama wakiilkiisa hadduu qaybinayo waxa waajiba inuu ka siiyo saddex sinfi kasta ugu yaraan haddii tiradooda aanay koobnayn iminka soomaynaan afar qodaal la helayaa neef ariya baad bixinaysaa sow maaha fuqaradii iyo masaakiintii iyo qaarimiintii iyo ibnu sabiilkiina lama soo koobi karayo soo maaha waxaad u yeedhaa neefkaagii saddex faqiir iyo saddex miskiin iyo saddex qaarim iyo saddex ibnu sabiil ayaad u yeedhaysaa neefkii waxaad wada siinaysaa markaa waa imise waa labaiyo toban sow maaha labaiyo tobankaasaad wada siinaysaa leanna waxay leeyihiin sinfi kasta oo aayadda ay sheegtay bisiiqati ljamci bay ku sheegtay fuqaraa masaakiin caamile kulli waa wada jamc jamcna saddex baa ugu yar sekadiina way wada leeyihiin baa la yidhi markaa tiradoodu haddaanay koobmaynin oy dad badan yihiin waa inuu mid walba saddex uga yeedhaa mid qura ma siin karo mid midna kama siin karo taasi waa mid waxay yidhaahdeen haddii ay markaa cadadkoodu kooban yahay oo la garan karayana waxaa waajib masalan waxaa la yidhi qoladan shan baa ka joogta qaarimiinta masaakiintana toban baa ka jooga qoladan kale ee fuqaradana lix baa ka joogta ibnu sabiilkana saddex baa jooga wixii dad kooban bay noqdeen markaa waxa waajiba inuu dhammaantood markaa sakadii wada gaadhsiiya hadday sakadaasi xaajooyinkooda iyo baahidooda ay wada dawoolaysay ku wada filan tahay waa in dhammaantood la wada siiya haddii kale qolaba saddex buu kaga gaabsanaya hadduu mid ka taga bay yidhahay fain taraka waaxida minhum fi lxaalayni labadaa xaaladood aanay koobnayn iyo xaaladaanay kooban yihin xaaladii aanay koobnayn saddex saddexdii buu mid ka tegi xaaladanay koobnaayeenna mid ka mida buu ka tegi isagoo og ayuu ka tegi wuxuu u magdhabayaa bay yidhaahdeen kaa uu ka tegey aqala mutamawalin min maalin waxa ugu yar ee la maalayso ayuu markaa u magdhabayaa kaa haddaba marga aad ka eegto yacni in asnaafdii loo wada qaybinayo afartaa qolee la helayo laysu wada keenayo iyo haddana sinfi kasta in saddex laga koobsanayo adigoo neefase ka abixinaya waa arrin aad u adagoo maanta suurtagal u ahayn inuu ninkii reermiga ahaa neefkiisa ka abixinayi inuu yidhaahdo saddex qaarimii soo daydaya saddex qaamaysan iyo saddex miskiin iyo saddex faqiir iyo saddex ibnu sabiil way adagtay inuu neefkiisii xoolo ahayd la helaa idan marka halkaa in lagaga dhaqmaa suurtagal maaha waxay halkaa culimmadu inoogu qoreen wayajuusu cinda hayri shaaficiya madaahibtii kale ee saddexdaa egtooda waxa bannaan sarfaida sinfi waaxidin sinfi keliya oo fuqaraa in la siiyo wa ilaa shaksin waaxidin min hada asnaaf hal faqiir inaad wada siin karto wa qaala maalik tusrafu ilaa amasi maxaajir imaam maalik wuxuu yidhi kooda ugu baahida daran ee ugu baahida adag baa la siinaya kaas ayaa markaa sahlo oo maanta sekadii ay nagaga baxaysaa haddii kale shaaficiyadii yani si kaloo ay markaa sekadii maanta kuwa bixi kartaaba oo aan si ahaynba ma jirto taa halkaas ayaynu kaga baxnay naqlu zakaati min maxalli wujuubiha waa zakada oo laga raro laga guriyo meeshii ay ku waajibtay oo meel kale la geeyo beledkii iyo meeshii ay xoolahani joogeen ee sekada ka waajibtay oo laga qaado meel kale la geeyo waa mas'ala ay fuqahadu ay isku khilaafeen qaarkoodna aanay bannaynin saynu arki doonno qowlka shaaficiyada ee ugu xooga badan uu yahay culimmada qaarkoodna mutlaqan ay banneeyeen qaarkoodna ay yidhaahdeen haddii ay baahi jirto oo kuwan meesha jooga laga baahi badan yahay oo laga daran yahay ama yacni dadkii qaraabadooda ahaayo dee xuquuqda kugu lahaayo baahnay hadday meel kala joogaan culimmada qaarna saasay u tafsiiriyeenoo waad u diri kartaa bay yidhahdeen qaarna mutlaqanba waa la rari karaa inta halkan laga qaadaa meel kale la geyn karaa iyo lama geyn karo ka halkan markaa inugu yeelay shaaficiyadu qabaala laa yajuusu ma bannaana naqlu zakaati zakada in loo raro oo loo qaado ilaa gayri اlbaladi aladii wajabat fiihi beledka ay ka waajibtay dhexdiisa meel ahan in loo rara ma bannaana wa huwa maxalu lmaali waa maalku meesha u yaallo dalaba annahu yuujad maadaama oo laga heli mustaxiquuha kuwii mutay fii daalika albaladi laga helayo wain qarubat ilmasaafa masaafadaa loo raya haba dhowaatee maadaama laga helayo dadkii mustaxiqiinta ah ee mutaybeledka laga helayo ma bannaana meel kale in loo raro masaafada loo raya haba dhowaatee saas ayay yidhaahdeen lianna fii daalika iixaashan arrintaa waxa ku sugan gaajaysiin iyo masaarif tirib awxasha fulaanu waxaa la yidhahaa bimacnaa jaaca wanafada zaaduhu ma cidlowna waa la yidhaahdaa laakiin hadda macnahay halkan ugu jirtaa waxa weeye ixaashan waxa gaajaysiin iyo masaarif tirid ayaa ugu sugan limustaxiqiiha kuwii mutay wa ilaaman iyo xanuunjin baa ugu sugan limustaxiqiiha kuwii zakada mutay fii beledi wujuubiha beledka ay kaga waajibay sakada kuwii ku mutay ayaa markaa lagu gaajaysiinaya oo lagu xanuunjinaya idinna admaacahum damacyaalkoodu tamtadu ilayhaa maalkaasay nin walo markaa dad fuqaraahoo markaa meeshaa degeni dee ninkaa taajirkaabay eeganayaanoo ay leeyihiin talow xilligii sekada uu bixinaya ma gaadhayo isaga isaa maalin walba u wada dhowrayaanoo bal hadda inuu gaadhi raashin uga soo rogayo bal inuu hadamarya u keenayo bal hadda inuu xoogay lacaga u qaybiyayo isagay markaasaa u eeganayaanoo admaacdoodiiba tamtadu ilayha xoolihiisa dibirha ku taagan yihiin wa aamaalhum iyo diladoodina tatacallaqu bihaa xoolahaas dadkaa ganacso ay hayaan iyo aamaashooda iyo diladoodan ku xidhantahy hadduu yidhahdan waatan markaa meel kale u rabay dee ayagii baa markaa ku gaajoonaya oo ku dhibaatoonaya oo ishooda ku dhacaysaa oo inkaartooda ku dhacaysaa wa liqowlihi sala اllah alay sl mucaad radi allahu canhu xiina bacahu ila alyaman waa qowlkii mucaad ku yidhi marka uu yaman u diray faaclimu waxaad ogaasaa ana allaha ilaahay iftarada calayhim sadaqatan sadaqa inuu lagu faral yeelay u sheeg tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim lagu celin mararka qaarkood xadiidkaa labada qoloba way deliishadaan mar qoladan lale lama naqlin karayaa deliishato oo sidaasanoo kaleoo tuuqadu min akhniyaa'ihim min akhniyaa'i beladihim beledkooda iyo beledkaas akhniyadoodii baa laga qaadi fa turaddu calaa fuqara calaa fuqaraa'i ilbeled beledkaa iyo meeshaa xoolo jooga fuqaradisaa lagu celin qola saasay u gaabiyaanoo beled walba iyo meel kastoo xooleyaaleenba akhniyadooda leedaad fuqaradooda lagu celin qoladan kaleele me waa la naqlin karaana iyadoo si kale xadiidka loo deliishana waynu arki doonaaye tuukhadu min akhniyaa'ihim min akhniyaai almuslimiin فترد على فقرائهم على فقراء المسلمين قني كسو إسلامك مركا ليهي والله قال فقير كسو قفك بإسلامك ليهي والله سين waxaan ula qabaarmaan in qaniga muslimiinka laga qaado faqiir muslim dhan la siiyo meesha doonaha joogay ibnu daqiiq al-ciid baa kamida ihkaam al-ahkam fi sharh umdat al-ahkam yani sidaas ayuu markaa isagu ku xoojinayo فإذا فقد مركا لوايو أحد الأصناف سنفيالك مدكود مركا لوايو في بلد الوجوب بلدك واجبتان جيسا أو أما زاد نصيب أفرادهم أفراد نصيب كودي على حاجاتهم وفقر له نقل نصيب ذلك الصنف والخري أو أما ما فضل عن حاجة أفراده والخري حق الله الخري إلى نفس الصنف صنف النفدي سأي الله الخري ومن أفراد بلد بلد أفراد كهذي غير بلد زكاة بلد زكاة عنهي نقلين في هالمال بيبنيين وحي إلهدين هدي أصناف دي قار كون لقوا يحلقن wax qaarimaba waa laga waayey qaamaysanba hargeysa waa laga waayey ama wax ibnu sabiil iyo socotaaba waa laga waayey laakiin boormay joogaan ama burcay joogaan ama waa la helaye wixii loo qoondeeyey halaa loo dhigay baa ka batay oo wixii loo qoondeeye kala barh baa khaalimiintii hargeysa qaateen ama yacni ibnu sabiilka hargeysa qaateen oo kala barh baa soo hadhay waxay leeyihin waxa bannaan markaa nasiibka sinfigaa la waayey ama waxaa ka soo dheeraaday xaajadiiyo baahidii afraaddiisa waxaa loo rarayaa sinfiga lafdiisa sinfigaa lafdiisa oo afraadda beledkaa beledka aan ahayna haddii waxaan soo dheeraaday ama cidda loo qaarimiin ay ahaayeen ama haddii ay ahaayeen ibnu sabiil ay ahaayeen sinfigooda ama yacni waxaa ka soo dheeraaday waxaa la geynayaa qaama kuwa qaamaysan ama kuwa ibnu sabiilka ee boorame ama burca ayaa la geynaya faqiir iyo miskiin lama siin karo ilaan faqiir iyo miskiin saamigoodii ku ergeysay jooga baa qaatee waxaa la daydeeya waa ibnu sabiil ama qaarin baa la daydeeya marka boorame laga ama burca laga daydeeya haasaa la siinaya xaggaa rariddu intaasun bay ku banaananaysaa bay yidhahdeen shuruudu istiqaaqi zakaati derisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam